dhinaca kalena haaruun macruuf ayaa sidoo kale ka waraystay xukunkaasi maxamed sayid cumar oo la dhashay ninka dembiyada lagu helay ee maxamuud sayid cumar wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay u arkaan go'aanka ay maxkamaddu gaartay
qoys ahaan iyo anigaba arrintaas kuma aan qancin waayo ilaa hadda yacni kiiskiisa uu socday wax oo dembi ama crime ah oo ninkan galay maxamuud sid cumar oo anaka aan aragno ama na qanciyey ilaa hadda uma jeedno hadda marka qorshihiinu muxuu yahay qorshaha yaga hadda waxaa weeye in maaragtay arrintan laga fadhiisto oo looyarkana aan la tashano waxa keliya noo haray waa abiil inaan qaadano ma go-aansateen inaad raacfaan ka qaadataan kolley waa wax kaloo noo haray ma leh waay haddaan bal dib ugu laabano shanta dacwadood ee loo haystay maxay ahaayeen dacwadahoo dhan markaa fiirisid yacni shirqool iyo maaragtay wax noocaas oo wax yacni maaragtay dadkii dhalinyaradii baxday buu taakuleen iyo siiyey iyo wax noocaasa ma ogiye wax la odhan karo waxaasu dembigaas ayaa ninkan lagu caddeeyey oo laleeyahay ma leh waa gartay dabcan labada dacwadooda ugu waaweyn waxay ahaayeen in uu dhalinyarada soomaaliya tegtay oo labaatanka ahayd inuu u diray soomaaliya qaarkood tigidhka u gooyey al-shabaab uu lacag ku taageeray maxaa ka jira eedahaas eedahaas waxba kama jiraan ninkan dhalinyaradii meesha timid oo soomaaliya aaday oo soo laabatay oo halkan yacni lagu qabtay oo dembigoodii qirtay oo markii la weydiiyey waxay yidhaahdeen qaarkood ninkaan maba naqaanaba iyo waxay yidhaahdeen ninkaan shirarka iyaga oo qarsoodiga ahaa weligiis ma imaan waxay kaloo yidhaahdeen ninkaan weligiisa naguma dhiirigelinin inaan soomaaliya aadno marka waa wax cad oo meesha ay ka sheegeen wey wax oo aan aniga keensanayo ma aha waa gartay isagu wuxuu ku jira magaciisa soomaaliiska labaatanka dhalinyarada ee loo tirinayay marka horeba inay soomaaliya u aadeen si ay al-shabaab ugu biiraan magaciisu ma ku jirin liiska markii ay ayaga rabeen dacwada ay rabeen way ku dareen kuwii soomaaliya aaday ayay ku dareen asaga marka wuu soo laabtay hal sannadood buu joogay cid qabatay iyo cid dhibaato ku samaysa male kadibna xajku aaday eerboorku si caadi a uga baxay wax oo maaragtay oo doontay ama raadsaday male muxuu u tegay soomaaliya bal horta waxaad waxay u laabataa markuu tegay soomaaliya iyo wuxuu u tegay soomaaliya soomaaliya markuu aadayey kow adeerkiisa oo asaga soo koriyey aabihiisa wuu dhintay marka isagoo yar adeerkiisa soo koriyey baa xanuunsanaa muddo marka inuu maaragtay soo eego oo adeerkiisa u tegay marka ninkan wuxuu yimid maraykanka ninety threegii sagaashan iyo saddexdii marka intaasna soomaaliya ma uusan tegin markii adeerkiisii uu xanuunkaas yacni qabtay buu aaday kadibna markuu kasoo laabtay wuuba geeriyooday adeerkiisi wuu dhintay sababtaasa ugu weyneed sababta uu aaday waa gartay marka uu tegayna waxay ahayd abriil labada kun iyo toddobadii may ahayd markii ugu horreysau tego january ilaa maaragtay march shan iyo tobankeed muddadaas u dhexaysay ayuu soomaaliya aaday haa waxaa jirtay oo kale intay dacwaddu socotay dacwad oogistu ay soo bandhigeen inay ku markhaati fureen qaar ka mida dhalinyaradii soomaaliya tegtay oo ay soo laabteen oo qaarkood ay ay qirteen inay xaggaa tegeen wada shaqayna ay la galeen dowladda qaarkood baa ku markhaati furay marka taasna ka warran wallahi dhalinyaradaasi waa siday sheegeen heshiis bay la galeen dowladda in ay wixii ay maqleen ama wixii ay arkeen inay sheegaan isla markaasna xoogaa laga khafiifiyo xukunka ama sanadaha yacni xukunkoodii laga khafiifiyo way sheegeen taas waa arrin jirto waa gartay marka inay ku arkeen maxamuud inuu soomaaliya u tegay inuu al-shabaab ku biiro inuu tigidh u gooyo eedahaasi ma jiraan miyaad leedahay maya waxaas waxba kama jiraan soomaaliya markuu tegey ayaa wuxuu aaday dhowr magaalo baar dheere baydhabo muqdisho markuu soo maray marka mid ka mid ah ayay marka isku arkeen marka kaas ayaa maaragtay wuxuu sheegay in maxamuud uu lacag bixiyey oo uu siiyey si yacni qori hub yani loogu iibiyo markii si fiican loo weydiiyeyna hadalkiisii baa iskhilaafay dhowr kelmadood oo been ah baa lagu helay marka xabiskaa la dhigay jajkaa yidhi hala xero iyagu midkaas way ka badinayaan oo dacwad oogistu siday sheegeen waxay leeyihiin waxuu xiriir joogto ah ula lahaa lix ka mida raggii soomaaliya tegtay oo uu maaragtay si toosa telefoonna ugula xiriiri jiray waxay duubeen telefoonnadii ilaa afar boqol iyo labaatan jeer bay isla xiriiraan bay leeyihiin oo telefoonno iyo fariimahan qoraalka ee telefoonnada la ysugu diray isugu jira ka waran kuwaas sidaan waa sameeyey saan waa yeelay unbay keeneen mawgi waxa oo caddeen ah oo la odhan karo waa kan teleefonkii waa kan hadalladiisii waa kan ma jirto waxba ma jiro waxaas waa gartay laakiin xerbeegtidu sida muuqata way rumaysteen dacwaddii ay soo gudbiyeen dacwad oogista eedihii ay soo jeediyeen waxa waaye meesha tan muddo muddadii tobanka maalmood ay socotay dacwada haddii aada yacni dad dhexdhexaada aad tahay aada weydiisid way kuu sheegayaan waxay keeneen meeshii dumarkii oo ama raggii qaraabada la ahaa dhalinyaradii baxday qaarkood meesha ku dhinteen ayay keeneen marka marka waxa weye dadkaas qof yaqaano ama arkay ninkaan maba jiraba
maxamuud sayid cumar oo ay walaalo yihiin maxamuud sayid cumar oo dembiyo argagixisa la xidhiidha lagu soo ogay gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayuu ahaa haaruun macruuf waryahayaga oo washington jooga ayaana waraysanayay